mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen laba qof oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin dilkii magaalada garowe loogu geystay allaha u naxariistee sheekh cabdulqaadir nuur faarax oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed labadan qof ayaa la qabtay iyagooo doonayey sida ay booliisku sheegeen inay u gudbaan dhinaca magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wariyaha iyaga ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa magaalada laascaanood ayaa shalay ilaa xalay lagu qabqabtay dad loo aanaynayo inay ku lug leeyihiin falkii dilka ahaa ee magaalada garoowe loogu geystay allaha u naxariistee sheekh cabduqaadir nuur faarax gacamey taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka sool cabdulaahi siciid guuleed ayaa v o a u sheegay in ay gacanta ku dhigeen nin loo tuhmayo inuu ka qayb qaatay dilka sheekh cabduqaadir gacamey iyo nin kale oo gacan siinayey hase ahaatee wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin intaas badan ka bixiyo wuxuuna taliyuhu sheegay inay baadhis ku wadaan islamarkaana horgeyn doonaan maxkamad anagu wixii nabadgelyada xumaynayaba waanu qabanaa noocaysaba ha ahaadeene waxaa jiray laba ninoo aanu qabanay oo garowe agteeda gaari ka soo kiraystay intay gaari laga soo saaray xaggayga loo soo dhigay ma nin gacan siinayo buu ahaa nina nimankii buuka geystay mid kamida buu ahaa taliyaha ayaa sheegay in labada nin ee ay qabteen mid ka mid ah ay u tuhunsan yihiin inuu ku lug leeyahay dilka shiikha kan labaadna wuxuu taliyuhu sheegay inuu ka gacan siiyey inuu eedaysanaha u soo hogaamiyo dhinaca magaalada laascaanood oo ah halka lagu qabtay waxaa iyana jira dad siyaabo kala duwan loo xidhay hase ahaatee taliyuhu wuxuu sheegay in ay qabtaan wixii ay u arkaan in ay amniga gobolka waxyeelaynayaan taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka sool cabdulaahi siciid guuleed ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanka ee gobolka sool ay ku jiraan feejignaan la mid ah tan gobolada kale ee somalilan ka jirta isagoo sheegay in amniga gobolkiisu uu wanaagsan yahay hase ahaatee ay qabaan cabsi dhinaca dibadda ah ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa